bsmi illaahi الraxmani الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslama clى nabiyina muxamed wclى alih waasxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan ku dhex jirnay aayaadkii nabiy llaahi ciisa ku saabsanaa ee fi suurati ali cimraan qala tacaalى id qaala allah ya ciisa inii mutawafiika waraaficuka ilay udkur xus id waqti qaala allaahu alla uu yidhi yaa ciisaa ciisow innii aniga mutawafiika midku oofsanayaan ahay innii mutawafiikadaasna inteeda badan xalay ayaan ka hadalnay ilaa afar macno ayaa ku jirto waa ku hurdisiinayaa inay tahay oo wafaatu nawmin in ay tahay tafsiirka labaadna taqdiim iyo taakhiir baa jiro macnuhuna uu yahay innii raaficuka ilaya wa mutawafiika kor baan kuu qaadayaa halkaasaad joogaysaa waqtigaaga marka uu gaarana waa ku oofsanayaa taqdiim iyo taakhiir tafsiir saddexaad waxaa weeyaan innii mutawafiika ay qaabiduka ilaya waa ku qibdoonayaa waa ku qaadayaa wa raaficuka ilaya midku kor yeelayaan ahay xaggayga marka mutawafiika bimacnaa qaabiduka xasanulbasri iyo aimo badan baa sidaas iyagana ku macnaynayo iyo ibnu jurayj iyo matar alwaraaq maxamed ibnu jacfar ibni zubayr iyo ayaa macna alqabdi ayay ku macno macnaynayaan oo qabdigaasna waxaa loo jeedaa qaadid ayb tafsiirka afaraadna in la yidhaahdo innii mutawafiika wafaatu mowtin weeyaan oo ibnu cabbaas laga wariyey laakiin ma fasirin ibnu cabbaas mowdkaas ma midka markuu soo dega kadib miyaa mise axaadiidta mutawaatirkana waxay ku timid in nabiyullaahi ciisa soo degi doono khinsiirka uu dili doono saliibka iyo kirishtada uu baabi-in doono jizyada inuu dadka ka dayn doono oo islaam maahane wax kale aan la aqbalaynin waxyaabahaas markii uu sameeyo dajaal inuu dili doono masiixu dajaal masiixu dalaala kadibna isagu markaas alla uu oofsan doono marka mutawafiika tafsiirka ibnu cabbaas ee ijmaalku uu ku jiro bayaankiisu sidaas waay ayib udkur xus id waqti qaala allaahu alla uu yidhi yaa ciisaa ciisow innii aniga mutawafiika midku oofsanayaan ahay wa raaficuka kuku kor yeelayaan ahay ilaya aniga xaggayga oo hoos baan kaa soo qaadayaa waa ku soo koryeelayaa aniga xaggayga aayaddu marka waxay ka mid tahay aayaadka tusaayo rabbi subxaanahu watacaala kor inuu jiro wa mutahiruka midku dahirayo ku nadiifinayaan ahay min aladiina kuwii xaggooda kaa nadiifinayo kafaruu kufriyey wajaacilu ladiina kuwii mid ka dhigayaan ahay itabacuuka adiga ku raacay fowqa aladiina kuwii korkooda kafaruu kufriyey ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha marka kuwan alla uu kor yeelayo oo nabiyullaahi ciisa raacay waa kuwe laba tafsiiraa ku jirto tafsiir waxa uu yahay nasaarada isaga rumaysay ee aan iyagu xadgudbin kuwaas marka iyagaa mar walba kuwii ciise ku gaaloobay ee yahuudda iyagaa ka sarreeyo ibnu kathiirna wuxuu taariikhda uu keenay weligood nasaaradu inay ka sarreeyeen yahuudda waxayna uga sarreeyeen buu yidhi inta ay uga dhowaayeen xaqa tafsiirka lafteeday ku taalla ayb tafsiirka kale waxa uu yahay wajaacilu ladiina tabacuuka in lagu macneeyo dadkaa nebiyullaahi ciise raacay waa ummatu muxamed mu'miniintooda marka nebiyullaahi ciisana way rumeeyeen nebiyullaahi maxamedna way rumeeyeen iyagaasaa marka sharaf ahaan iyo in allaale inta nebiyullaahi moxamed uu soo baxay diinkii uu nooleeyey saxaabadiisa ilaa iyo quruun hadba say u kala dambeeyeen way ka sarreeyeen yahuudda iyo nasaaradaba ayb labadaa macnaa marka ku jiraan ilaa wajaacilu ladiina kuwii mid ka yeelayaan ahay itabacuuka ku raacay adiga fowqa aladiina kuwii korkooda kafaruu kufriyey ilaa yowmi alqiyaamati ilaa iyo maalinta qiyaamaha huma markaa dabadeed ilaya aniga xaggayga ayaa marjicukum rujuucukum noqodkiinu ou ahaaday marka haddii hadda la yidhaahdo wajaacilu aladiina tabacuuka fowqa aladiina kafaruu ilaa yowmi alqiyaamati marar aynan sidaa ahaynna waa la arkay macnuhu marka waa arrin ku xiran tilmaamaha iyo sida ay dadku ambiyada ilaahay u raacaan marka ay tilmaantaas itibaaca iyo iimaanka dhabtaa ay la imaadaan mar kasta waa ka sarreeyaan kuwan kale marmar la imtixaanayana waa jirtaa oo iyaga markaa ama ay jabayaan ama wax ku dhacayaan arrintaana marka waxay u khuduucaysaa iimaankoodu iyo dadaalkoodu inta uu la egyahay uma markaa dabadeed ilaya aniga xaggayga ayaa marjicukum noqodkiinu uu ahaanayaa fa axkumu waan xukumayaa baynakum idinka dhexdiinna fii maa kii kuntum aada ahaydeen takhtalifuuna inaad iskhilaafaysaan fiihi shayga dhexdiisaba faama aladiina dadku marka labay noqonayaan faama aladiina kuwa kafaruu kufriyey fa ucadibu waan cadaabayaa hum iyaga cadaaban cadaab cadaabka oo shadiidan daran fi dunyaha adduunyada dhexdeeda iyo waalaakhirati aakhirada oo adduunyadii markaa dee in seef iyo jizye iyo lagu qaado weeyaan cadaabka lagu cadaabayo waalaakhiratina waa naarta abadiga ah wamaa lahum ma lahan iyagu min naasiriina kuwa u hiilinayo u gargaarayo wa ama aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wa camiluu sameeyey al acmaala acmaashii alsaalixaati suusuubanayd fayuwafii waa u oofinayaa alle him iyaga ujuurahum ajaryaalkooda ayuu kuwaa u dhammaystirayaa wallaahu alle laa yuxibu ma jecla addaalimiina kuwa dulmiga falo oo cibaadada meelaan ahayn dhigo iimaankii meel meeshii uu lahaa ee in la rumeeyo ay ahayd meelaan ahayn marka dhigayo la aadayo daalika kaagaas lasoo sheegay qisaskii soo hormaray natluu waan akrinaynaa hu isaga calayka adiga korkaagan ku akrinaynaa marka daalika iyo natluuhu mubtadaya khabar baa sidaas ay u yihiin ayb waana sida ugu fiican daalika kaagaas natluu waan akrinaynaa hu isaga calayka adiga korkaaga ayaan ku akrinaynaa min alaayaati aayaadkii xaal uu ka ahaaday iyo wadikri dikrigii alxakiimi almuxkami la sugay ee baatil ounan u imaan karin ziyaadana aan lagu dari karin qur-aankii weeyaan marka dayib qisaskaani marka aayaadkii aan ku aqrinayno oo qur-aankan muxkamka ah aayaadkiisii weeyaan oo markaa yacni aada wax ku kala ogaanaysid xaqii iyo baatilkii ummadihii hore kuwoodii fiicnaa iyo kuwoodii qaldanaaba aada ku garanaysid ina mathala ciisa cinda allahi kamahali aadama khalaqahu min turaab huma qaala lahu kun fayakuun ina mathala ciisa ciise tusaalihiisa cinda allaahi alla agtiisa kamahali aadama aadam tusaalihiis oo kala waayo khalaqa tusaaluhu muxuu yahay marka khalaqa wuu abuuray alle hu aadam buu abuuray min turaabin ciid xaggeed ayuu ka abuuray huma markaa dabadeed qaala wuxuu yidhi lahu isaga uu u yidhi kun ahaw fayakuunu fakaana waa ahaaday meeshaan marka tarkiibka sumadan ayaa u baahan in la fahmo leanna daahirka hadda haddaan ku wadno suma tartiibteeda macnuhu wuxuu noqonayaa aadam markii la abuuray ka bacdi in kun la yidhi ee aadamna markaa waxuuba ku abuurmayba kunta marka khalqu aadam iyo kun yaa horreeye kun ayaa horreyso aayadda daahirkeedana kunta inay dambaysaa muuqanaysa marka sumadan waxay yidhaahdaan waa litartiibi alkhabar laa litartiibi almukhbari canhu sheekada iyo khabarka ahaan ayay u dambaysaa ma ahane shayga laga warramaayo ahaan kuma dambayso dayib macnuhu marka waxaa weeyaan allah marka hadlayo wuxuu leeyahay khalaqa alla wuu abuuray hu aadam buu abuuray min turaabin ciid buu ka abuuray suma akhbartukum dabadeed marka waaan waxaan idiin sheegay oon idiin ama ukhbirukum waxaan idiin sheegayaa annii qultu kun fayakuunu saa-un inaan iri marka sumada marka waa litartiibi alkhabar khabar ahaanay uga dambaysaa hadda ma ahane oo tartiibta waa xagga khabarka iyo sheekada ee laakiin dhacdadu siday u dhacday ma aha oo in inta aadam la abuuray kadib kun la yidhi ee uu samaysmay macno saasa kuma jira taas ayib sumadaasi marka waa litartiibi alkhabar ayib aayadda marka sababkay kusoo degtay muxuu ahaa nasaaradii najraan nebiga uga timid sala allahu calayhi wasalam ayaa nebiga waxay ku yidhaahdeen adiga waxaad caysaa ood caynaysaa ood nuqsaaminaysaa innaga saaxiibkeen ciise markaasuu nebigu uu yidhi maxay tahay taasi markaasay yidhaahdeen sheeg waxa uu yahay markaasuu yidhi innahu cabdullaahi wa rasuuluhu ciise waa addoon alle rasuulkii ilaahay weeyaan iyaga intaasay cay u haystaan iyo nuqsaan markaabay waxay ku yidhaahdeen waa taas ayo waad nuqsaaminaysaa markaasay waxay ku xujeeyeen caalamka da waxa joogo ma aragtay bay yidhaahdeen qof dhashay aabba la-aan maya ee isaga marka yaa dhalayhe allah un dhalayay dheheen marka xujadaasay marka la imaadeen ama shubhadaas dabadeed nebigu waa iska tegey aayadahan baa soo degeenoo marka jibriil baa aayadahan la soo degay iyaga oo marka weliba aada madaxa uga garaacayo xujadooda caqlan iyo sharci ahaan labada dhinacba dayib oo waxaa lagu ilsaaminayaa marka hadday sidaa tahay oo ciise uu ilaah ama ina ilaah ku noqday aabbala-aan inuu yahay ee midaan aabbana lahayn hooyana lahaynaa jiri ayib haddii marka ilaah la noqonaayo kaasaa uga owleysan soo maaha idinkana ma dhahaysaan kaas waa ilaah waana aadam haddaba marka haddii aadam aydnan siinin tilmaantaas aadam oo ka badan weliba waxaad sheegaysaan uga badan ciise ee ciise inaan la siinin waa uga owleysan yahay marka tilmaanta iyadan marka alla wuxuu leeyahay inna mathala ciisa ciise tusaalihiisa cinda allaahi alla agtiisa ugu tusaale ah ka mathali aadama aadam tusaalihiis oo kale way waa maxay tusaalihii aadam marka khalaqa wuu abuuray alle hu aadam buu abuuray min turaabin ciid buu ka abuuray suma markaa dabadeed qaala lahu wuxuu ku yidhi oo sheekadu ay tahay kun unbaa la yidhi fayakuunu fakaana waa ahaaday marka fayakuunudan marka bimacnaa fakaana isagii marka aadam sidaasuu ku samaysmay ou ku abuurmay allihii marka aadam abuuray aabba la-aan hooyo la-aan waa awoodaa ciisena inuu aabbo keliya hooyo keliya uu ka abuuro aabbana marka uuna lahayn arrintaa marka arrin lagu noqon karo ilaah iyo ina ilaah iyo wax lagu noqon karo ma ahan ayb intaa marka markuu ku akriyey shubhadoodii iyo waxoodii waa baaba-day halkaasayna marka baatilkoodii ku baaba-ay marka allah wuxuu leeyahay alxaqu min rabbik haadaakani alxaqu xaqii weeyaan min rabbika xaal ou rabbigaa xaggiisa ka ahaaday falaa takun ha ahaanin min almumtariina kuwa shakiyo ee shakigu galo ha noqonin leanna allah wuxuu leeyahy walaa ya'tuunaka bimathalin ilaa ji'naaka bilxaqi wa axsana tafsiiran mahmah iyo shubha markay la yimaadaan tafsiir wanaagsan iyo xujadii jawaabteedii baa loo keenaya meelay ka maraan male marka hadda waatana haddii caqligiinu idin siiyey ciise ah bala-aanta uu yahay darteed inuu ilaah ku yahay ee waxaaba la hayaa midaan aabbana lahayn hooyana lahayn haddana nafi ku jirto yaa geliyey nafta allah ciisena kaasaa nafta geliyey allahaasaa nafta geliyey marka oo makhluuqaas ayuu ka mid yahay haadaa kani alxaqu xaqi weeyaan min rabbika xaalow rabbigaa xaggiisa ka ahaaday falaa takun ha ahaanin min almumtariina kuwa shakiya ha ahaanin nimankii marka meel walba laga soo xiray marka laga xujo badiyey laba un weeyaan marka xujada in loo hoggaansamo haddii kale haddii xujadii aydnan ku qancin dhinac kalea la marayaa waayahaye aan ishabaarno oo ducada aan ku dadaalno labadeenna qolo ka baatilka ku socdo beenlowga ah inuu alla qabto waa meeshii ugu dambeysay waay marka alla marka wuxuu leeyahay faman qofkii xaajaka kula doodo adiga fiihi fii sha'ni ciisa ciise sha'nigiisa kugula doodo min bacdi maa min bacdi aladii kii ka gadaaleh jaa-aka adiga kuu yimid kadib oo min alcilmi cilmigan ah faqul dheh tacaalow kaalaya nadcu aan u yeedhanno abnaa'anaa wiilasheenna wa abnaa'akum wiilashiinna wa nisaa'anaa haweenkeenna wa nisaa'akum haweenkiinna wa anfusanaa nafaheenna wa anfusakum idinka nafihiinna aan u yeerno uma markaa dabadeed nabtahil ducada aan aad ugu dadaalno on ku khushuucno on ku dadaalno ducada fa najcal aan yeelna markaa lacnatallaahi ilaahay lacnadiis cala alkaadibiina beenaalayaalka korkooda aan yeelno ibtihaalka marka ayaa kelmadan ku jirtay qariibkaa waxay tahay uma nabtahil nabtahil marka ibtihaalku macnihiisu waxaa weeyaan alijtihaadu fi ducaa ducada in qofku aada ugu dadaalo aayaddan waxaa la yidhaha aayat lmubaahala markii hadal iyo wax tusaalayn iyo dood nimankii ay waxba ka tari weysay kaalaya marka waa ishabaaraynaa baa layidhi ciddii xaq ku taagan ha la arko ayb rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu soo watay cali xasan xusein iyo faatimo ayuu soo watay isagiina waa yimid markaasu wuxuu ugu yeedhay arrinka ciise labadeenna qolo ciddii xaq ku taagan inay soo harto kuwa kalena markaasi lacnad alle ay dushooda ahaato nimankii ugu cilmiga badnaa ee caaqib nin la dhihi jiray baa ugu cilmi badnaa isagii baa la teliyey oo wuxuu yidhi nebi dhaba inuu yahay waxa uu sheegayaa ay xaq yihiin waa aragnaa haddii aan marka lacnadan oggolaanno weligeed nagama harayso wax naga harayana male waynana saamaynaysaa mar walbo aan iska daynayn la heshiinu yidhi marka way heshiiyeen marka waxay oggolaadeen inay iska tagaan diintoodaas baatilkaa haystaan sanad walbana ay lacag soo dhiibaan oo ay jizye bixiyaan ayb inay jizye markaa ay bixiyaan dhulkoodiina ku laabtaan sidaasaana laga oggolaaday taana marka waxay ku tuseen nebiga xaqnimadiisa suuratlbaqara waxaan kusoo marnay yahuudda in la yidhi fatamanawu lmowta in kuntum saadiqiin waa tamanin waayeenoo geeri waa diideen inay tamaniyaan qul in kaanat lakum addaaru alaakhiratu cinda allahi khaalisatan min duuni innaas fatamanawu lmowta in kuntum saadiqiin maxaa yeeley hadday tamaniyaan inay dhimanayaanay ogaadeen kuwaanna waa kuwana marka iyagana mubaahaladii waa diideen oo waxay ogaadeen inay ku baaba-ayaan xaqna xaqna aynan ku taagnayn marka alla alla wuxuu leeyahay faman qofkii xaajaka kula doodo adiga fiihi fii shani ciisaa ciise shanigiisa kugula doodo min bacdi maa min bacdi aladii kii kadib jaa-aka adiga kuu yimid oo min alcilmi cilmigan ah faqul dheh tacaalow kaalaya nadcu u yeerannee abnaa'anaa wiilasheenna wa abnaa'akum wiilashiinna abnaa'anaa marka waxay tahay waa xasan iyo xusein qurdubi wuxuu leeyahay meesha meesha waxaa laga qaadanayaa qofka gabadhiisa wiilka ay dhasho ama ilmaha ay dhasho ilmihiisa inay yihiin leanna xasan iyo xuseen nebiga gabadhiisaa dhashay haddana abnaa'anaa wa abna'akum abnaa'anaa waxay ku dhacday xasan iyo xuseen dayib wa nisaa'anaa haweenkeenna aan u yeeranna wa nisaa'akum iyo idinka haweenkiina faatimow soo waday marka gabadhiisii wa wa anfusanaa innaga nafaheenna iyo wa anfusakum idinka nafihiinna isagaa yimid marka iyo cali ayb aayaddan marka de nebigu mar haddii la mubaahaloonayo dhaqanka ee carabtuna taqaanay shayga caqliga usoo degdegayana ah qofka ehelkiisa dad ugu dhow cid uu ka jecel yahay ma leh iyagaas ayaa marka uu la imaan karaayo markuu iyagu keeno waa meeshii ugu dambeysay way shiicadu marka aayaddan waxay yidhaahdaan waxaa laga qaadanaa aalu beytka dhanba inay yihiin cali xasan xuseen iyo faatimo bis xaasaskii rasuulkana aalu beyt ma ahan hadday aalu beyt yihiin iyagu u keeni lahaa bay dheheen laakiin muxuu keenaa meeshani niman gaalo ah ayaa lala doodayaa iyaga marka qalbigooda waxay ugu dhici og tahay rasuulka dadkii dad u xigay markuu meesha keeno ayb caadada jirtayna taas waay laakiin hadduu xaasaskii keeno waxay dhihi karaan xaasaskaani dad kala dhalay ayib waxaa kaloo la mida suuratu baraa-a markii gaalada heshiiskooda nebigu uu xadidaayey ama uu yacnii heshiiska u tuuraayey cali buu diray sababtou u dirayna waxay ahayd dhaqanka carabta wuxuu ahaa haddii heshiis laga baxaayo waa inuu soo sheego qofkii heshiiskaa galay ninka dad u xigo oo ugu dhow intaasay ahayd ma ahane macnuhu ma ahan saxaabadu waxba ma taraan nebigana ma jeclayn iyo lagama fahmayo ayib uma markaa dabadeed nabtahil ducada aan ku dadaalno najtahid fi ducaa'i ducadii aan ku dadaalno ishabaarno fanajcal aan yeelno lacnat allaahi ilaahay naxariistiisoo laga fogaado cala alkaadibiina beenaalayaalka korkooda halkaasay marka iyagana ku joojiyeen oo mubaahaladii waa diideen ina haadaa lahuwa alqasasu lxaqu ina haadaa kan lahuwa isagu alqasasu qisooyinkii waaye alxaqu xaqa ahaa xaqa ku dhehna wamaa min ilaahin macbuud ma jiro ila allaahu allah maahan macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu allah maahan wa in allaha alleh lahuwa isagu alcasiizu alla addoommadiisa ka adag waayo alxakiimu falsan qisadii marka xaqnimadeedii baa alla tilmaamayaay wuxuu leeyahay ina haadaa kan oo qur-aanka ah kan oo qisadan lagu qisaynaya ah lahuwa isagu alqasasu qisooyinkii weeyaan alxaqu xaqa ahaa wamaa min ilaahin macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu allah maaha ciise markaa xujadii nimankii waa looga adkaaday waxaa la leeyahay nabiyullaahi ciise aada caabudaysaan macbuud la caabudo gar lagu caabudaa maaha bal isagaa addoon ahoo ilaahay caabudayo xujadiina waa la idinkaga adkaaday habaarkii iyo mubaahiladiina waa diideen haddaba marka middaan xaqiiqda dhabtaa marka tan way oo meel laga mari karaa aanay jirin wa in allaaha alle lahuwa isagu alcasiizu weeyaan alla addoommadiisa ka adag alxakiimu falsan fain tawallow hadday jeestaan fa in allaaha alleh caliimun mid ku cilmi badan waayo bilmufsidiina kuwa wax qarribayo wax hallaynaya fain tawallow hadday jeestaan fa ina allaha alleh caliimun mid ku cilmi badan oo ku ogaal badan weeyaan bilmufsidiina kuwa mufsidiinta ahee wax qaribaya wax hallaynaya ay man cadala cani alxaqi ila albaatili qofka xaqa ka leexdo baatil u leexdo fa huwa almufsidu isagaa mufsid ah wallaahu caliimun bihi allana waa og yahay maxaa ka laasimaya wasayajziihi calaa dalika shara aljaza waana ka abaalmarinayaa abaalmarin midda ugu daran wa huwa alqaadiru aladii laa yafuutuhu shay-un qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum khidaab marka waxaa la galay ahlu kitaab oo dhan caam yeelaya oo yahuud iyo nasaara dhammaantood ay soo gelayaan mushrikiintuna waa ku jiraan dabcan qul waxaad tidhaahdaa yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow yahuud iyo nasaaro tacaalow kaalaya ilaa kalimatin kelmad intii ka ah u kaalaya kelmadda oo sawaa-in cadaalad ah oo jin ah baynanaa annaga iyo wa baynakum idinka dhexdiinna aan kusi ku siman nahay maxay tahay kelmaddu anlaa nacbuda inan inaanan caabudin ila allaha allah maahane walaa nushrika inaanan la wadaajinin bihi billaahi alleh cibaadada shay-an waxba walaa yattakhida inuunan ka dhiganin bacdunaa qaarkeen bacdan qaarka kale arbaaban rabbiyaalo la adeeco min duunillaahi ilaahay sok min duunillaahi ilaahay hayrkiis ama ilaahay sokadii fain tawallow hadday jeestaan faquuluu dhaha ishhaduu haddaba markhaati noqda bianna annagu muslimuuna inaan alle isu dhiibnay oon ilaahay u hoggaansanay hadalkaani marka yahuudiya nasaaro waman jaraa majraahum ayuu camimayaa waana aayad gaaban laakiin macno aada u ballaaran ayay si fudud usoo ugu soo dhoweyneysaa macnahaasuna wuxuu yahay towxiidku waa gar waxaa kaloo aayaddu tilmaamaysaa towxiidku inuu dadka oo dhan cadaalad u yahay leanna maxaa yeelay haddii la yidhaha laa ilaaha ila allah macbuud xaq lagu caabudaa ma jiri allah maahane yacnii allihiina abuuray dhulka abuuray cirka abuuray ee innagana maamulaayo isaga aan caabudno yanii taasi cid gaara dan uguma jirto marka anaa ku addoonsanaya maaha aniga ayaa markaa yacni dheef helaya keligay ma aha waa kelmad gar ah oo dhexdeenna taallo in allah subxaanahu wa tacaala keliya la caabudo taasina maahan inaan annaga isgumaysanayno in is addoonsanayno waa gar marka wax lagu diidaana marka ma taallo qul dheh yaa ahlalkitaabi ahlu kitaabow tacaalow kaalaya ilaa kelimatin kelmad xaggeed u kaalaya kelimadda oo sawaa-in cadaalad ah ama jin ah baynanaa annaga iyo wa baynakum idinka noo siman oo yacni kelmad annaga aan gaar noo xigin idinkana aan idin fogeynaynin waa maxay marka allihina abuuray aan caabudno haddaan caabudno annagana gaar noo ma u soo dhawaanayno idinkana ma fogaanaysaan idinku inaa innagana caabudaysaanna ma aha waa kelmad gar ah noo dhexayso ayb anlaa nacbuda kelmadda tafsiirkeeda marka waa kanaa anlaa nacbuda inaynan inaanan caabudin ila allaha allah maahane walaa nushrika inaanan la wadaajinin bihi billaahi ilaahay cibaadadiisa shay-an waxba laa wathanan walaa saliiban walaa sanaman walaa taaguutan walaa naaran walaa shay-an yani kelmadda noo dhexaysaa waxay tahay sanam ma caabudayno saliib ma caabudayno wathan ma caabudayno wathan iyo sanam farqiga u dhexeeyaa wuxuu yahay sanamku suuraduu leeyahay wathankuna waa ka caamsan yahay dayib daaquudna ma caabudayno dabna ma caabudayno shay kalena ma caabudayno bal nufridu alcibaadata lilaahi waxdahu laa shariika lah allaan cibaadada u gooni yeelaynaa wa hada dacwatu jamiici rusul rususha dhammaantood dacwadooduna sidaas ay ahayd haddii marka laba kasta ay isqabsadaan laba wadaad ha ahaadaan ama labo ishaysato ha noqdaan kelmadda garta ah dhexdooda taallatan ayb maalan hadday dadku isku hayaan wax cibaadadii ka mida ilaahay kayrkiis waa la sii karaayo nebi waa la siin karaa owliye waa la siin karaa iyo maya lama siin karo alla keliya ha la siiyo qofka dhahaya marka ilaahay kayrkii waa la siin karaa lama dulminin kelmadda loo sheegay waa kelmad gar ah cadaaladna ku dhisan ayib leanna maxaa yeelay dadka inay iyagu is-addoonsadaan ma waa la waa la reebay dadku inay rabbigii abuuray addoomo u noqdaan cid ay dhibaysa ma leh ayib waxay dhibaysaa un qof markaasi xaqii ka madax adeygay oo mukaabara marka sameynayo walaa yatakida wa anlaa yatakida inuunan ka dhiganin bacdunaa qaarkeen bacdan qaarka kale arbaaban rabbiyaalo min duuni illahi ilaahay sokadiisa qurdubi marka wuxuu leeyahay arbaaban min duuni illah macnaheedu waxay tahay qaarkeen qaarka kale wax alla xarimay inay u xalaaleeyaan oo ay ku adeecaan ma aha wax alla u xalaaleeyey inay ka xarimaan oo ay uga dambeeyaan ma aha halkan marka arbaaban waa daacada aldaacatu fi ltaxliili waaltaxriimi allah iska leh qaarkeen inay yeeshaan oo kuwa kale marka ay iyagu madiidin iska ahaadaan oo iyaga qoladan wixii ka soo baxaba waa sax ay yidhaahdaanoo xalaal iyo xaaraan iyaga ay u hayaan xalaashii iyo xaaraantii taasi marka waxaa weeyaan rabbiyaale in laga dhigtayay noqon aayaddana wuxuu yidhi waxay la macno tahay qowluhu tacaalaa ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaah qofka marka cidda uu adeecayo uu ka dambaynayo taxliilka iyo taxriimku waa allah dayb rububiyadayna ka mid tahay inuu alla isagu leeyahay taxliilka iyo taxriimka sidaana loo daayo isaga dayb marka taxki yacnii xukunka marka laga hadlaayo saddexda nooc ee tawxiidkuba waa soo galay mar waxaad qiraysaa xugun yaa iskale taxliil iyo taxriim rabbi waa isaga shanigiisa way waa tawxiid urububiya marna tawxiid ululuhiya u gelayaayo adiga waxaa la rabaa inaad alla keliya u taxaakumto xaggiisa oo hadday gar ku gasho wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah xagga alle un markaa in la fiiriyo markaasna adiga ficilkaagii ayaad alle ku gooni yeelaysaa mar kalena wuxuu noqonayaa tawxiid alasmaa wasifaat buu gelayaayo lianna allaha huwa alxakiimu wala yani alla subxaanahu wa tacaala huwa alxakamu alxakiimu isaga asmaadiisa waxaa ka mid ah alxakam garsooro waa xakiim ayb alfataax macaanidaas oo dhan marka waxay sheegayaan xaq iyo baatil taxliil iyo taxriim isagaa iska leh kuna sifaysan ayb ayb marka dadkana inay yani qofna inuu marka derajada isgaarsiiya lama rabo sidii nasaaradoo kale culimmadooda iyo ruhbaantooda yahuuddana culimmadooda waxay iska dhigeen iyagaa taxliilka taxriim ka qaatay dadkiina way ku raaceen iyagoo og taas marka waa cibaado ayb qofna marka inuu rabbi iska dhigo uu yidhaahdo anaa sharci dejiyo halis dadka qa dadka kuwana ay ku adeecaan oo yidhaahdaan waa sax sharciga idinkaa gacanta noogu haayo waa arrin marka caqiidada taabanayo oo qofka iimaankiisa marka burinayo ayb walaa yatakida waanlaa yatakida inuunan ka dhiganin bacdunaa qaarkeen bacdan qaarka kale arbaaban rabbiyaalo min duuni illaahi ilaahay sukadiisa fain tawallow hadday jeestaan faquuluu dhaha ishhaduu markhaati kaca biannaa anagu muslimuuna annagu inaan ilaahay u hogaansannay oo aan isaga markaa taxliilka iyo taxriimka aan ka qaadanayno keligiina aan caabudayno macnahaasuu marka tilmaamay qurtubi ayb yaa ahla alkitaabi lima tuxaajuuna fi ibraahiima wamaa unzilat altawraatu walinjiilu ila min bacdih afalaa tacqiluun yaa ahlalkitaabi ahlu kitaabow lima maxay baad tuxaajuuna u doodaysaan fii ibraahiima ibraahiim shanigiisa maxaad ugu doodaysaan wamaa unzilat walxaal maa unzilat aan la dejinin adtowraatu towreedna walinjiilu iyo injiilna ilaa min bacdihi gadaashiis maahane aan la dejinin aan la soo dejinin isaga gadaashiis un maahane ama istinaaf ka dhig wamaa unzilat ma la dejinin adtowraatu towreed walinjiilu iyo injiil ilaa min bacdihi ibraahim gadaashiis maahane afalaa tacqiluuna miyaydnan caqli lahayn halkaana marka waxay ku timid aayaddan iyadana sababu nusuulkeeda yahuuddii iyaa nebigu u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam iyo nasaaradii markaasay yidhaahdeen ibraahim yahuudi buu ahaa nasaaradiina waxay tihi ibraahim nasraani buu ahaa qolo walba marka ibraahim bay sheegatay isku dhejisay waxaa loo radinayaa marka hab caqli ahaan ah qof kastaana uu garan karo waxaa la leeyahay idinku waxaad akhrisaan waa towreed iyo injiil ibraahimna towreed iyo injiil waaba ka horreeyeyba yahuudinimaduna waxay timid bacda tawraa yahuudinimo goorbay timid bacda tawraa inaa hudnaa ilayka ayb wayay tahaa yahuudinimadu bacda towreed hadday timid nasraaninimadana bacda alinjiil ay timid ibraahimna uu ka horreeyey towreed iyo injiil see ibraahim yahuudi ku noqday seesa nasraani ku noqday waa yaabe xujadu marka inay xuja caqliya tahay waxaad ku garanaysaa afalaa tacqiluuna layidhi idinku wax ma kasaysaan miya caqligiinni aawa ibraahim oo hore horreeyey towreed iyo injiil ka horreeyey baad leedihiin yahuudi nasraani waay yani maba ahaan kara waa yahuudinimo goormay timid bacda towraa nasraaninimona bacda alinjiil ibraahim waaba ka horreeyey ayb laakiin muslimnimada ka waran marka muslimnimada waa qadiim iyadana ayb oo ibraahim laftiisaaba waxaa la yidhi id qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu lirabbi alcaalamiin marka ibraahim waa muslim ee yahuudi iyo nasraani ma aha ayb taas waa mid meel kalena waxay tahay iyaga maxaa u keenay inay yidhaahdaan ibraahim waa yahuudi waa nasraani maxay u dhahayaan waxay leeyihiin mufasiriinta qaarkood waxay u dhahayaan dhulkan carabta markay soo galeen nasaaradu oo ay faafinayeen nasaare kirishtaannimada carabta inay ismaaciil ku abtirsata way ogaayeen diinu ibraahimna inay wax ka maqmaqleen si marka ayaga baadilkoodu oo u gadmo waxay ku saantiranayaan marka ibraahiima annagana ahaa mar walbana qofka baadilka wato qof qiimo leh oo ay dadku jecel yihiin ayuu mar kastoo ku saantirtaa oo wuxuu yidhaahdaa annagu dadkii hebelaan nahay annagu saasaan nahay iyaga marka inay yidhaahdaan ibraahim diinteenna uu haystay waxay isleeyihiin halaydinka aqbalo sidaas ayayna nasaaradu ku gashay carabta ayb ibnu caashuur sidaasuu leeyahay sida hadda nimankan najraan nasaaray noqdeen carabayna ahaayeen taklib qolada la yidhaha nasaaray noqdeen carabayna ahaayeen waxaa marka lagu tarwiijiyey oo yacni lagu saantirtay lagu socodsiiyey ibraahim magaciisa alla marka yacni baatilkaasuu marka radinayaa wuxuu leeyahay ibraahim yahuudina maaha nasraanina ma aha dayib laba marka dersi baa ku jirta aayadda meeshaa marka waxaan ka garanaynaa qofka baatilka ku socdo marnaba inuunan dhehaynin aniga baatilan ku socdaa hallay raaco laakiin magac wanaagsan buu samaysana ayb waana sida ay nasaaradu kusoo galaan dhulka islaamka ayb bichaad bay usoo diraan mishinariyay usoo diraan meel walbo mishinarigaas marka wuxuu ka shaqaynayaa waxyaabo ayaga sumcad u sameeyo ama ha noqdaan dad masaakiino wax loo taro la siiyo dad la daaweeyo jiran waxyaabahaas marka howlahaasay marka kusoo galaan dad naxariis badanay iska dhigaan ciise waa naxariis badnaay bay leeyihiin annaga dadkii ciisaan nahay halkaasay markaa dadkii ka soo gelayaan ayb caruur iyo hadday yihiinna yacnii habab iyadana sidoo kaley u dhuminayaan ayb marka alla wuxuu leeyahay yaa ahlal kitaabi ahlu kitaabow lima maxaybaa tuxaajuuna u doodaysaan fii ibraahiima ibraahiim shanigiisa wamaa unzilat walxaal maa unzilat aan la dejinin altawraatu tawraat iyo walinjiilu injiilna ilaa min bacdihi isaga gadaashiis maahane afalaa tacqiluuna miyaydnan wax garanaynin haa antum haa hooy haada ha u tanbiihan ka dhigayna haa hooy antum idinku haa-ulaa'i kuwaanaad tihiin xaajajtum waad doodeen fii maa shay ayaad ku doodeen sha'nigiis lakum idinku ou idinkugu sugnaaday bihi ay fiihi shayga dhexdiisa cilmun cilmi ou idinkugu sugnaaday waa ku doodeen taas ama qaldama ama ha qaldamina waaba la fahmayba falima maxaybaad tuxaajuuna u doodaysaan fii maa shay sha'nigiis laysa lakum ounan idinku sugnaanin bihi ay fiihi shayga dhexdiisa cilmun wax cilmiyaba ay ounan idinkugu sugnaanin maxaa ugu doodaysaan wallaahu alleh yaclamu waa ogyahay wa antum idinku laa taclamuuna ma garanaysaan meeshaana markaa yacnii waxa iyaga ad waxaad ku doodaysaan baa laleeyahy waxna aqoon waa u leedihiin oo inaad nabiyullaahi muusa shanigiisa ka hadashaan ciise shanigiisa inaad ka hadashaan xoogaa kitaab iyo waxbaad ka ar aragteen arrintaas laakiin wax aydnan aqoonba ulahayn oo ibraahiim shanigiisa maxaa idin geliyaa la leeyahay marka qur-aanka marka xujajkiisu aaday u xoog badan yihiin yacnii haddii tan la idinkugu dul qaatay idinku ma isceebsanaysaan miya middaan cilmila-aanta maxay tahay qurdubi marka wuxuu leeyahay meeshan waxaa laga qaadanayaa aayaddan qofku wax uunan cilmi ulahayn inuusan ku doodin haddii uu ku doodana waa madmuum caaqilna ma aha qofkaas ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa buu yidhi istixsaanka waxaa la yidhaahdo inuu baatil yahay istixsaanku marka waxay tahay qofku inuu ama qaacido ama arrin inuu istixsaansado biduuni daliil taxakumuu samaynayaa marka xugun buu ka gaarayaa xugunkaasna wuxuu ku dhisayaa sida isaga la fiican ayb imaamu shaafici marka waxaa laga wariyay man istaxsana faqad sharac qofkii istixsaan la imaado tashriicuu sameeyey halkaas marka istixsaankuna waa ku naqdiyey qurtubi ayb haa hooy antum idinku haa-ulaa'i kuwaanaad tihiin xaajajtum waad doodeen fii maa shay sha'nigiis ayaad ku doodeen lakum idinku bihi shaygaa dhexdiisa cilmun idinkugu sugan yahay falima maxaybaad tuxaajuuna ugu doodaysaan fii maa shay sha'nigiisa dhexdiisa laysa lakum idinku ounan idinkugu sugnaanin bihi ay fiihi shaygaas dhexdiisa cilmun wax cilmi ah yacnii cilmunta marka waa nakiratun fii siyaaqi nafyi tacumu yacni waxay tahay wax cilmi aba uma lihidiin wax cilmiba aydnan ulahayn in yarba maxaa ugu doodaysaan ayb middan kale waxbaa la isdhihi karaa laakiin middaan xaggee u socotaa ayb macnaheedu marka maahan midda hore lafteeda in la leeyahay waa ku saxsan tihiin ciise shaanigiisa iyo waa la soo maray taas ayb ma wallaahu alla yaclamu waa ogyahay wa antum idinkuna laa taclamuuna ma garanaysaan maa kaana ibraahiimu ibraahiim ma ahayn yahuudiyan muqadamadaas kadib ayaa ibraahiim sha'nigiisa la soo gelaya intii hore iyagaa la radinayo la hor joogay ibraahiim sha'nigiisa lagama hadlin laakiin iyaga horta inay doodoodu jaahilnimo iyo cilmi la-aan tahay ayuu alla horta ka soo hadlay kadibaa marka shanigii ibraahim muxuu ahaa haddaa la keenay marka ayb waa balaaqa marka aad u cajiib badan usluub baliiq aw maa kaana ibraahiimu ibraahim ma ahaa ma ahaanin yahuudiyan yahuudi ma uunan ahayn walaa nasraaniyan nasraanina ma ahayn walaakin walaakin lagu noqoye kaana wuxuu ahaa huwa isagu xaniifan mid diin qalloocan oo dhan ka soo leexday musliman isdhiibay oo alle isu dhiibo u hoggaansamay wamaa kaana ma ahaanin maunan ahayn min almushrikiinana ka mid ma ahayn iyaga doodoodaa loo hormariyey yahuudi maaha nasraani ma aha markii iyaga doodoodii la ibdaaliyey wuxuu ahaa walaakin kaana xaniifan musliman aa leehi haddana gadaal haddana waxaa loogu laabtay mushrigna ma ahayna leehi marka maa kaana ibraahiimu ibraahim ma uunan ahayn yahuudiyan yahuudi walaa nasraaniyanna ma ahayn walaakin lagu noqoye kaana wuxuu ahaa huwa ibraahim xaniifan ereygan marka xaniifan ma laba macnay culimmadu ku macneeyaan yacni xaniifan maa'ilan mid qalloocow muxuu ka qalloocaa marka shirkiga iyo diinta xunoo dhan buu ka qalloocaa wuxuu u toosan yahay marka tawxiidka xaniifan marka macnaha marka laga macneeyo walidaalika qofka lugaha godgodan ee dalbaha leh carabtu waxay dhahaan axnaf axnaf axnaf marka qofka lugihiisa xoogaa soo qalloocaan kelmadda marka asalkeeda xaniifan maa'ilan waayo marka bacd alculamaana waxay yidhaahdaan xaniifan ay mustaqiiman baa laga wadaa haddee mustaqiimana tafsiir bilaazim hadday tahay waa sax leanna hadduu ka soo qalloocday shirkigu waa toosan yahay tawxiidku u toosay ayaa ka laasimaysa ayb xaniif marka waxaa la yidhaahdaa qofka diin baatil oo dhan diimaha baatilka oo dhanna ku kufriyey kasoo leexday islaamka iyo alle isu dhiibid usoo leexday allana aan cid kale cibaadada la wadaajinin ayb walaakiin lagu noqoye kaana wuxuu ahaaday xaniifan buu ahaaday musliman isdhiibay oo alle xaggiisa u hoggaansamay ayb walidaalika xaniifan waxaa soo gelaya muslimiinta dadkii ahlu fatrada ahaa ee ciise iyo nebiga u dhaxeeyey laakiin aan shirkiga ka qalloocday oo ka tegay shirki sida zayd bnu camr bni nufayl oo kale ee ninkii xaqa raadin jiray mar walba oo nasaarada u tegay oo yahuudda u tegay oo intaas xaq buu raadinayay markii dambena markuu arkay yahuudda baatilkooda nasaarada baatilkooda dadkiisana shirkiga ay ku jiraan markuu arkay bannaanka u soo baxay markaasuu wuxuu yidhi ilaahu waxaan markhaati kaaga dhigtay diinu ibraahim inaan haysto isaga marka xaniif buu ahaa zayd bnu camr bni nufayl wuxuu dhalay saciid bnu zayd isaga marka jaahiliye iyadoo lagu jiro nebigana aan la soo saarin ayay shirkigu u aad ula xumaa oo wuxuu dhihi jiray war neefkan aada laata iyo cuso u qalaysaan allah abuuray roobka allah keenay daaq daaqa allah usoo dhaliyey neefka allah abuuray markaasaad intaad qashaan baad dhagax u qalaysaan miyaydnan xishoonaynin sidaas u dhihi jiray walaakiin lagu noqoye kaana wuxuu ahaaday huwa ibraahim xaniifan mid iishay oo baatilka ka iishay oo xaqa u iishay musliman ayuu ahaaday mid isdhiibay oo alle isu dhiibo u hoggaansamay marka muslim waa diin qofka yacnii tawxiidka qaato ambiyada ilaahayna raaco muslimi muslim ayb kuwii joogay nebiyullaahi nuux waqtigiisa iyo kan ugu dambeeyo kulligood magacaas muslim ayaa shamlina marka diinta islaamku diin fac weyn waaye ee nebiyullaahi moxamed isaga keliya lama imaanin ambiyadii hore xataa way la imaan jireen wamaa kaana ma ahaanin huwa ibraahim min almushrikiina ma ka mid ahaanin mushrikiin yahuud iyo nasaaraba waa yihiin haddana gaar baa mushrikiintii loo sheegay si ziyaadatan yani fi lbayaan dadka marka yaa u xiga ibraahim haddaad isku dhadhajisaan idinka ibraahim idinkoo ibraahim ounan idin ahayn alla hadda wuxuu tilmaamayaa ibraahim dad yaa ugu dhow ina awla nnaasi dad kuwa ugu dhow biibraahiima ibraahim laladiina kuwii weeyaan ittabacuu raacay hu ibraahim raacay iyo wahaadaa kan weeyaan kan day annabiyu nebiga ah nebigan iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey ay bihi nebigan rumeeyey wallaahu allana waliyu lmu'miniina mu'miniinta weligooda wa ayb aayaddanna marka ibraahim wuxuu ahaa la sheeg yaa ibraahim marka raacsan oo dad ugu dhow tilmaamahan intii laga helo ina awla nnaasi dad kuwa ugu dhow ay ina aqraba annaasi dadka kan ugu dhow biibraahiima ibraahim laladiina kuwii weeyaan itabacuu raacay hu ibraahim maxay ku raaceen muslimnimada iyo xaniifnimada ayb wa haadaa iyo kan kanday annabiyu nebiga ah ayb marka wahaada nabiyu waxaa lagu cadfayaa laladiinada ina awla nnaasi biibraahiima lahaada nabiyu oo kale nebigan baa iyo wahaadaa kan baa ugu dhow kan day annabiyu nebigan ah waa nabiyullaahi moxamed ayb waaladiina iyo kuwii aamanuu rumeeyey bihi nebi moxamed kuwa rumeeyey marka yahuudduna ibraahim shaqo kuma leh nasaaraduna shaqo kuma leh intii nabiyullaahi moxamed raacdo ayaa ibraahim dad ugu dhow ayb wallaahu alleh waliyu lmu'miniina mu'miniinta weligooda way dadku marka itibaaca ayay ehel isugu yihiin walidaalika nebiga aalkiisa waa dadkii raaca laakiin ninkii isaga dad u xigo haddana aan raacin aaluhu ma la dhahaayo abujahal iyo hadda iyo abulahab iyo aalu nebiyi ma la dhahayo waddad aa'ifatu min ahli lkitaabi low yudiluunakum waddad waxay jeclaysatay daa'ifatun koox kooxda oo min ahlilkitaabi ahlu kitaabka ka mid ah low yudiluunakum hadday idin dhumin lahaayeen wamaa yudiluuna ma dhuminayaan ilaa anfusahum nafahooda unbay dhuminayaan wamaa yashcuruuna mana dareemayaan ayb meeshan marka ereygan low yudiluunakum laba macnaa ku jirto inay idinka dhumiyaan diinka macnaha labaadna dabari baa wato wuxuu leeyahay low yudiluunakum low yuhlikuunakum waxay jeclaysteen inay idin halaagaan waa laba macnoo markaa iska laasimayso hadday idin baadiyeeyaan waaba idin halaageen waddad waxay jeclaysatay daa'ifatun koox kooxda oo min ahlilkitaabi ahlu kitaabka ka mida low yudiluunakum hadday idin dhumin lahaayeen wamaa yudiluuna ma dhuminayaan ilaa anfusahum nafahooda unbay dhuminayaan wamaa yashcuruuna mana dareemayaan yaa ahlalkitaabi ahlu kitaabow lima maxaybaad takfuruuna ugu gaaloobaysaan biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa walxaal antum idinka oo tashhaduuna arka arkaysaan idinkoo ujeedaan oo arkaysaan aayaadka alle maxaa ugu gaaloobaysaan yaa ahlalkitaabi ahlu kitaabow lima maxaybaa talbisuuna ugu qasaysaan ood ugu dheehaysaan alxaqa xaqa bilbaatili baatilka aada ugu dheehaysaan wa taktumuuna walima maxaybaa taktumuuna u qarinaysaan alxaqa xaqa xaqaasna marka waa nebiyullaahi moxamed tilmaamihiisa kutubtooda lagu sheegay maxaa u qarinaysaan walxaal antum idinkoo taclamuuna garanaysaan oo wax og wa qaalat waxay tidhi daa'ifatun koox kooxda oo min ahlilkitaabi ahlu kitaab ka mid ah aaminuu rumeeya biladii kii unsila la dejiyey cala aladiina kuwii korkooda aamanuu rumeey rumeeyey wixii lagu soo dejiyey rumeeya wajha annahaari maalinta gelinkeeda hore wakfuruu ku kufriya aakhirahu maalinta gelinkeeda dambe lacallahum yarjicuuna likay yarjicuu say usoo laabtaan ahlu kitaabka waa isqaybiyeen marka qaybna dadka inay baadiyeeyaan oy halaagaan si cad ay u baadiyeeyaan ayay usoo istaageen waa qolada hore qoladan dambena waa xeeladaysanayaan iyaga waxay iska dhigayaan marka dad mu'miniin oo mu'miniintay kusoo gabanayaan muuminiin bay iska dhigayaan dadkan waxay rabaan inay khiyaanaan muslimiinta oy khadeeceeyaan ayb waa laba usluub marka garo usluubna waxaa weeyaan toosuu kugu imaanayaa ninka usluub labaadna waxay tahay laf iyo dawaraan uu kugu ayuu kugu sameynayaa waa iska kaa daba wareejinaya wuxuu iska dhigayaa nin toosan oo adiga ku raacay xaqiiqaduna marka waxay tahay inuu wax qaribo ayuu rabaa ayb labadaas qaaba weeyaan marka qoladii hore kuwa hore waa kuwa wadda daa'ifatun kuway sheegtay qolada dambena waa kuwan aayaddan ay tilmaamayso oo waxay yidhaahdeen maalinta gelinkeeda hore annaga culummada yuhuudda aan rumayno muslimiintii marka maxay waa farxaya nimankii culummada ahaayoo towreed akrinaya soo islaamay gelinka dambena ka baxa maxay rabaan marka dad muslimiina inay shakiyaan oy shaki geliyaan oo ay yidhaahdaan war nimankan kutub horena waa soo akhriyeen diintiina waa soo galeen laazim wax un bay uga baxeen in la dhahay rabaan oo dadka marka xoogaa ay siri karaan inay siraan ay isku dayayaan waa usluub markaa aada ugu shaqaystaan ayb qof kastaoo marka iska islaamayo ama yacni musliman shaqo u haayaa dhahayo yacni kulligiis maaha inuu saxsan yahay ayb marka alla wuxuu leeyahay waqaalat aaifatun wa qaalat waxay tihi daa'ifatun koox kooxda oo min ahlilkitaabi ahlu kitaab ka mid ah aaminuu rumeeya biladii kii rumeeya unsila la dejiyey cala aladiina aamanuu mu'miniin korkood lagu soo dejiyey rumeeya wajhannahaari maalinta gelinkeeda hore wakfuruu ku kufriya aakhirahu maalinta gelinkeeda dambe lacallahum yarjicuuna saana maxaa loo yeelayaa likay yarjicuu say usoo laabtaan oo yaa laabanaya marka mu'miniintii qaarkood dadkaa la sirayaa marka dadku isku caqliyad maaha isku feker maaha dad badan baa marka iskaga qib dagmi kara arrintaa iyadan laakiin allaaba ka warramaayo walaa tu'minuu ilaa liman tabica diinakum aayaddan marka qurdubi wuxuu yidhi ashkalu aayatin fii hadihi suura suuraddan dhexdeeda aayadda ugu ishkaalka badan waa xagga tarkiibka ibnu catiya almuxarar alwajiizka wuxuu ku baneeyey sideed wej ayuu ku baneeyey oo icraabteeda iyo tarkiibkeeda ku saabsan laakiin sideed wej kama hadlayno hal wej un baan marka icraabtiisa aan ku wadaynaa walaa tu'minuu yahuuddii warkoodaa socdo weli ahlu kitaabkii waxay yidhaahdeen walaa tu'minuu ha rumay ha u rumayninina ilaa liman qof maahane cid kale ha u rumayninina tabica raacay diinakum idinka diinkiina raacay maahane an yu'taa walaa tu'minuu ha rumayninina ayb an yu'taa bian yu'taa in la siinaayo axadun qof ha rumaynina midla maa kii oo kale uutiitum idinka la idin siiyey taana ha rumaynina ow yuxaajuukum walaa tu'minuu ha rumayninina bian yuxaajuukum inuu idinka xujo badinaayo axad cinda rabbikum rabbigiin agtiisa inuu idinkaga xujo badinaayo ha rumayninina maxaa yeele idinkaaba cilmi badan qul waxaa tidhaha marka ina alhudaa hanuunku hudallaahi ilaahay hanuunkiisa waay mid kale ma aha marka tarkiibku sidaas waay walaa tu'minuu ilaa liman tabica diinakum an yu'taa mila axadu mila maa uutiitum aw yuxaajuukum cinda rabbikum intaasaa isku xihan qul ina alhudaa hudallaahina waa jumla muqxama ama jumla muctarida ama jumla muctarida weeyaan oo allah marka sidaa leh ayb walaa tu'minuu ha u rumayninina ilaa liman qof maahane tabica raacay diinakum idinka diinkiina raacay maahane cid kale ha u rumayninina marka nimankani waxay leeyihiin cid yahuudi a maahane cid kale waxba ha u rumayninina inta kale warkooda ha gelinina ayb marka nimanku sidaanay aaminsan yihiin qofkii idinka diinkiina raacay maahane cid kale waa run waa runtaa ha dhihinina ha u rumayninina an yu'taa walaa tu'minuu ha rumayninina an yu'taa bian yu'taa in la siinaayana ha rumaysanina axadun qof mila maa kii oo kale in la siinaayo uutiitum idinka laydin siiyeyna ha rumaynina ow yuxaajuukum ama inuu idinka xujo badinayo axadun qof cinda rabbikum rabbigiin agtiis qiyaamaha marka la tago qof idinka idinka xujo badinayo inuu jirana ha rumaysanina saddex shay waa idinka waxaad u rumaysaan qofkii diinkiina raaca bis qof in la siiyey waxa idinka la idin siiyo kalena weligiin ha rumayninina ayb ta saddexaadna waxay tahay qiyaamaha marka la tago qof inuu idinka xujo badinayana ha rumayninina taasna waa marka baadil ay iska dhaadhicinayaan qul waxaa icraabtaanaan marka ku wadaynaa kuwa kalena marka kutubtaas yaa loo aadayaa macaani kalena aayaddu waa ku jirjiraan macnahan keliyaan marka ku gaabsanaynaa qul waxaad tidhaahdaa ina alhudaa hanuunka hudallaahi ilaahay hanuunkiisa weeyaan un yacni ina addiina diinullaahi ibnu cabaas saasuu yidhi ayb ayb qul waxaad tidhaahdaa ina alfadla fadligu biyadillaahi ilaahay gacantiisa u ahaaday yuutii waa siinayaa allehi fadliga man ayuu siinayaa yashaau ou doonayo wallaahu alle waasicun weeyaan mid fadligiisu waasic yahay caliimun cilmi badan yakhtasu wou gaar yeelaa alle biraxmatihi naxariistiisu ku khaas yeelayaa ou ku gaar yeelayaa man axad yashaau ou doonayo ee arrintu maaha an yu'taa axadun midla maa uutiitum maahane ilaahay fadligiisa ciddou doonuu ku gaar yeelayaa wallaahu alleh dulfadli fadli mid u saaxiiba weeyaan fadli oo alcadiimi weynin badan hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamed